barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida f m-yada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha abriil waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah abwaan dayrwaah oo ku nool magaalada hargeysa oo inala wadaagaya sitaadka haweenka soomaalidu ay caanka ku ahaayeen ilaacabaaddahay habeeno haweenkaad ugu mudnaydo horay baan kuugu yedhne hoyoyfaaduma rasuulay hagaajiya waa ilaahay hanuuniya waa rasuulka hoyeenna diinta weeye hoyoyfaaduma rasuulay
waxaan filaya dad badani maanta inay sugi doonaan weliba intaa uu ka dheeriyay qaybta dambe sidoo kale dhegaystayaasha waxaynu haynaa caashay dhallinyaro ku nool magaalada laas caanood oo ku midoobay inay abuuraan meherado ganacsi meheradan magaceeda waxaa la dhahaa happy bark waxay isugu jirtaa qayb carruurta ku ciyaarto iyo qayb dadka waaweyne dhallinyarada oo kale ay ku ciyaari karto geemo fara badan ay ka heli karto qalabada yaalla qalabo kala duduwan oo ay ka mid yihiin buulkii oo kale ay dhallinyarada aada u xiisayso hadeerto jiilkan cusub dhinaca heesahana barnaamijka kama tegin
ahiya marka gabardhawaayanu sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba u haynaa dhegaystayaasha marka horese aynu ku soo dhaweyna ama u gud marka qodobo ka mid a warkii caalamka
dadka u dhashay siiriya ee ku nool qaybta ay dowladda maamusho ee waddanka ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashooyin baarlamaani ah arbacadan maanta iyada oo wadahadalka nabaduna uu maanta dib uga bilowday magaalada jeneva hogaamiyeyaasha reer galbeedka iyo kooxaha mucaaradka ah ee dalka siiriya ayaa cambaareeyey doorashadaasi iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay mid been abuur ah oo halis ku ah wadahadalka nabadda iyo xabad joojinta aan markii horeba cagaha adag ku taagnayn ee ka jirta dalkaasi muddada lixda toddobaada shiinaha ayaa sheegay in ay baadhayaan arrinta koox u dhalatay dalka taiwan oo laga masaafuriyey dalka kenya kadib markii looga shakiyey wax isdabamarin hase ahaatee waxaa tallaabadaas ka dhalatay cadho aad u badan oo sababtay in dadweyne cadhaysani mudaharaado ka dhigaan caasimadda dalka taiwan kooxdan ayaa ka koobnayd ilaa shan iyo afartan qof oo u dhalatay dalka taiwan kuwaas oo loo masaafuriyey dalka shiinaha maalinnimadii isniinta iyo salaasada waxaana dhammaan kooxdan la xidhay ama dhammaantood la xidhay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka xilligaas oo maxkamadii ku xukuntay dembiyo la xidhiidha dembiyo la xidhiidha dhinaca internetka hase ahaatee maxkamad ku taalla dalka kenya ayaa ka tuurtay xukunadaas hore iyada oo amar ku bixisay in koob iyo labaatan maalmood gudahood dalka ay kaga baxaan
mar kale duur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilow weli waxaad sii xusuusataa sidaan qiyaasay adigii dhegaystayaashaba ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaana deerwaa iyo sitadii ama sitaadkii gaabnaa ee goordhaweyd uu qacda ka siiyey waxaaba soo xasuusta kurtii iyo marka dumarka ay dhalayaan meeshaan ka yimid oo kale xamar aad ayaa loo qaadaa marka waa waktiga keliyaha dumarku ay iska jalboodaan iska xadareystaan roobku do-oo kale miyigoo kale marka firaaqada la helo ee dee barwaaqo dhulku yahay aad iyo aad aad iyo aad goorma kugu dambaysa dhinacaaga ismaaciil wallaahi sitaadkaa miyigay igu dambaysay aniga meelahaasan ka maqli jiray iyadoo la tumanayo maanta laguu soo musaafuriyey malaha diyaaradaa lasoo saaray misaawadaa lasoo mariyey iyo shabakadahan isgaarsiinta iminka duniduba waa tuulo yaroo la wada joogo caashay ma wax kala gedisan baa jira ma wax kala fog baa jira marka ibraahim xirsi hurre waxaa loo yaqaanaa dayrwa waa abwaan iyo majaajilayste waxauu ku nool yahay magaalada hargeysa inta badan waxa uu caan ku yahay riwaayadaha islamarkaana ka turjumayeen wacyigelinta bulshada ama wacyiga markaa jira marka wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad kaariye ayaa wuxuu kala sheekaystay waayo badan oo uu usoo joogay oo dhinacyada kala duwan ee nolosha ah haddaba kusoo dhowaada qaybtii labaad ee waraysiyo xiise badan waana qaybtii koowaad ee sheekadii dhex martay wariyaha v o a barkhad kaariye iyo deerwa
inta badan haweenka ayaa caan ku ah munaasabada iyaga u gaara oo ay ku ammaanaan inantii uu dhalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee faadumo taasoo deegaanada qaarkood looga yaqaano xaawa iyo faadumo halka meelaha qaarkoodna laga yidhaahdo abaya city waa dulucda qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay abwaan ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaano deerwaa kuna nool magaalada hargeysa had iyo jeer xaawalaydu amaha dumarku waxay tumaansitaan xaaw iyo faadumay u heesaan intaan ogahay ama inta ogaalkii ah waxaa tahay abwaanka keliya ee xaawalayda ula heesay xaaw iyo faadumo bal qisadaa ka war horta qisadaasaan kaaga warramayaa meel xaggan hawdka hargeysa ah ayaa ciidanku deganaa tuulo yar baan iman jirno lacag lamaanaan iman jirin tuulaha qaad baa lagu yimi tuulo yar lagu marqaama lagu haa dabeetan yow waxaan ku weli tuulihii oona habeenkaa qiilbahayn baanu nimi rag labaateeleya cagaar cagaar baanu helay marka waa xilligii jabada waa xilligii jabadaa niyo wuxuun baan arkay un show maalin dhaweyto ayay odayaashu roob doon dhigeen dabeedna ilaa dee laba weeg waxba maydiin dumarkiiba ilaa annagaa maanta dhigayna magaalada bartankeeda meel weynoo ka mid ah waana laba layn magaaladu ayuunbaa maqlay shabaamidoo leh sitayfaadumaa rasuulay sawta diinabigu dabeedna wuxuun baan waree dhahaa horta faaduma rasuushan soo inagayna may dheen haa oniyo waxaan maqlay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa ti qasiidooyinka loo wada sameeye dee maxaa iyada lagu sameyn waa ilakeedu may dhalne yacni durbaanka sida loo tubna halkaa waa waa yaqaanin naabalkeena un baan ku iidee maxaan ku durbaankii halkii un baan ka bilaabon laacbaad baxay habeeno haweenkaad ugu mudnaydo horay baan kugu yeedhne hoyay faaduma rasuulay hagaajiya waa ilaahay hanuuniya waa rasuulka hoygeena diinta weeye hoyay faaduma rasuulay akhira waa lama huraano ifkulahoda daama weeyo haddana waa taa baxayso intaad wakti haysataba tannada loo howlgalaaye hoyay faaduma rasuulay haraca waa lagu gubtaayo hanfiga waa lagu guntaayo indhuhu way ina hagaano xaquna wuu hiilayaaye hoyay faaduma rasuulay hildhacba baxay habeeno haweenkaad ugu mudnaydo horay baan kuugu yeedhne hoyay faaduma rasuulay caloosha inagu hayeeno habeenka inagu mulena horaadka inagu duweeno hoyay adigaa abaale markuu deeqda u hurayo tisaa lagu hagar baxaye ilaahay idinma hoojo ilaahow madaxda diinta mukhtaariya baad labanka ciisiya musiya macooda asxaabtii kala mudnayde arbaca miisaanka haysay maca cashar mubashiriinta marwooyinka oo sagaalah musheekhiya macalliminba malyuumaadkii islaamay kuwaad martabada u dhiibtay macbuudow sii siiyaadi macoodanaanane hoyay faaduma rasuulay hillacba baxay habeeno haweenkaad ugu mudnaydo horay baan kuugu yeedhne hoyay faaduma rasuulay qur-aanka ragbaa hagaaja hagaagdiinta u yaqaana hadiya wowgaba macaya markuu dadka kula hadlaayo hanaaniya hayba siikle imaanku hadduu haanaabiyey ideenhaan daloosho weeye hidaayad ilaahay baale hidacba bax hadaayad ilaahay baa leh ha Haye, qisadu horta sidaa ay ahayd sidaasay dumarkii dabeedna way kaceen sheekow haye, annagu markaa waxaa noo daran qaad show iyaga madaxa lacag haystaba meesha ma joogaan waa gartay.
waxaan kuuri tobankii sangeere meesha la keenayba Haye, intay soo iibiyeenba halkan dabadayada waxaa dhiga loo xijaad yaallay waxaa lagu xijaabiyey bal magaaladii dhammayde in annaga nasaxaada maynin qayili karaaba Laga waayay.
markuna maan aniga jijaar noqon dumarku ficil weyna waxaan ku uli dabeeta sidaa mau soo dhigan qaadkii bal waxaa ka sii daray mahiigaankii baa salaadii fadhiistay roobkii roobkii haye markaasaa la odaasha waryaa hoy waa tiidin kale aqbal walaarga ariga maqarsa kale taka dhacday baan ku yahay maxamedow yaa Waa gartay.
qisadu dee qiso caynkaasa haye ayay qiso meesha lagaga beerantayna markii la baadayna dee wuxuun bay noqotay un alabari umaqsiya ilaahay ka xishooda
waxaan filayaa qaybo badan ba horta caasha inoogu hadhay deerwa Aad iyo ibraahim aad.
xirsi hurre dhegaystayaal badan ismaaciilo waxaa laga yaabaa inay fururuqanaysanayaan leeyihiin bay maantaoo dhan idaacaddoon taa ka dhigaan marka waynu yaryaraynaynaa Aad iyo aad, marka aad iyo aad.
sheekooyin badan ayuu qaybaha dambe ee soo socdana uu kaga sheekeyn doonaa marka A- anigu waxaan aad uga helay sitigan waan maqli jiray faadimo rasuul oo la ammaanayo laakiin erayadan uu saaray hay ayaa aad maaragtay iga dhaadhacday isba oo wuxuu aad yidhi- iga gadantay isbaa kale waxaan ka hinaasay buu yidhi dee mar haddii wax kaloon ma garanaysa in kooban lagu celcelinayo ha unbaan horta maal loo ballaadhiyo wuxuu yidhi hanuuniya waa ilaahay ha hagaajiya waa ilaahay hanuuniyana waa rasuulka ha waxaan ka helay sida erayada isku daba dhigay aad iyo aad wuxuu ahaa kaasi ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaano deerwaa magaalada hargeysa ayuu ku nool yahay waa abwaan ama hal abuur iyo weliba majaajilayste sidoo wuxuuna magaalada hargeysa ugu warramay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan ah, barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa waxa ay bilaabeen dhowaanahan in ay u midoobaan xarumo ganacsi oo yaryar ismaaciilow een, dhallinyaradan waxyaabaha ay u midoobeen waxaa ka mid ah tusaale oo kale waxay leeyihiin dhallinyaradii waxay rabtaa inay magaaladii joogto haye Wuxuu- tahriibka in laga joogo ah, tahriibkii laga joogo marka si tahriibka looga joogo dhallinyarada waa in la helaa waxay ku joogaan oo magaaladii ku haya marka laba dhallinyaro way fakereen waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada laascaanood jaamacadaha dalka dibaddiisa ay kasoo baxeen waxaana hirgeliyeen xarun ay ku madadaashadaan dhallinyaradaasi iyo sidoo kale caruurtana waa lagu cayaarsiiyaa meelo badan oo dunida ka mid oo ka jirta dalkan maraykanka oo kale waxaa ka jirta meel markaad rabto caruurta inaad soo daaliso aad geynayso oo qudhaada aad la dheelayso waxyaabo fara badan oo ay ku cayaaraan ay ay yaalaan marka tii bay mid la mida magaalada laascaanood ka hirgeliyeen haddaba wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraystay fu'aad cabdinuur maxamed iyo maxamuud xaaji khaliif oo ah labada dhallinyarada ah ee xaruntan hirgelisay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo shaqo abuur ka samaynaysa dhallinyaradan ayaa waxay furanayaan meelo kala duwan waxyaabo fara badan oo ay kaga badbaadaan shaqo la-aanta ka jirta barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa waxay waraystay laba dhallinyaro ah oo gudaha magaalada laascaanood kusoo kordhiyey xirfad aan horey uga jirin taasoo ah meel ay ku madadaashaan dhallinyaradu Een, magacaygu waa fawaad cabdinuur maxamed Een, waxaan ka mid ahay labada dhalinyarada ah ee meheraddan hirgeliyey Een, arrinta nagu hir- nagu dhiirigelisay inaan meherada furo waxaa ka mid ahayd kadib markaan aragnay baahida loo qabo meherad noocan oo kale ah inaanu magaalada ka hirgelino Een, meheraddan magaceeda waxaa la dhahaa aan idinka hilmaamay happy park Een, waxay isugu jirtaa qayb caruurta ku ciyaarto iyo qayb dadka waaweyn ee dhallinyarada ah oo kale ay ku ciyaari karto geemo fara badan ay ka heli karto Een, qalabada yaala een, qalabo kala duduwan oo ay ka mid yihiin buulkii oo kale ay dhallinyarada aada u xiiseyso hadeerto jiilkan cusub Een, waxaa kaloo ka mid ah bandavugi oo kale oo isaguna ka een- een, ka mid ah geemamka ay dhallinyaradu aada iyo aada xiisaha ballaaran sebankan u qabto waxaa kaloo ka mid ah qayb shiishka oo kale ah oo dadku ay magaranaysaa ku baractice garayn karayaan Een, shooting skillska ay leeyihiin oo kale baa ka mid a Een, marka waxyaabahaas oo dhan baa nagu dhiirigeliya inaanu furo Een, bulshadu aad bay usoo dhaweysay intii hadeerto meherdadan jirtay Een, dad aad iyo afar badan baana soo booqda oo yar iyo weyn ba isugu jira Een, oo ku jira kuwan yarara ciyaaraya iyo iyo kuwii loogu talagalay dhallinyaradii kale Een, waxaad iga warantaa een, ujeedda ahaan maadaama aad tihiin laba dhalinyaro ah oo aqoon-yahano ah een, ujeedka aad u furteen muxuu yahay marka ugu horreysay aad hirgelinaysaan xarunta wuxuu ahaa dhalinyaro ahaan inaanu bal waxaa ugu muhiimsan aan kuu sheegi karaa laba arrimood labadaba in aanu bal horta shaqo la-aantan magaalada ka jirta aanu qeybteeda ka qaadano wax ka qabano anagu labadayaduba waddanka dibadiisaan wax kusoo baranay aanu ka nimi Een, markaan waddanka nimi waxaa noo soo baxday shaqada dadku doonaya iyo shaqada dalka ka jirta inaysan marnaba aysan islahayn sidaa darteed waxaa noo soo baxday dhallinyaro aad u fara badan oo magaaladii joogto shaqo uun raadinaysa marka dadka waxaanu faranaa inay ahaadaan dad entrepreneurs oo iyagu xirfad aas aas leh intii ay mar walba isku rajo iyo sugitaan ku sugi lahaayeen inay eyda ama qof u shaqeeyaan ama ay guryaha iska joogaan waxaa kaloo nagu dhiirigelisay waxa weeyaan inaanu adliist dhallinyarada qaab baraarujin ahaaneed aanu uga baraarujino inay tahriibta iska daayaan adu markaad gurigiina joogtid dee laba arrin unbaa kuu yaala ama waa inay dhallinyarada hadeer waxay noqdeen guryahoodii iska joogaan oo iska seexdaan aysan wax ficila samaynin markii shaqo ku filan ay waayeen inay iska daayaan aafadan tahriibta ee waalidkoodna u daran iyaga iyo naftooda iyo mustaqbalkoodana u daran ee geerida ku sababi karaysa laakiin ay iyagu sameeyaan xirfado ay kaga shaqaysan karaan magaalada laasacaanood gudaheeda magacayguna waxaa weeyaan maxamuud xaaj khaliif wuxuu noqon karaa barnaamijkani barnaamij shaqo abuur ah waxaan u malaynayaa ugu yaraan hadda dhallinyarada aanu shaqaalaha shaqada u sameynay inay gaarayaan ugu yaraan shan iyo toban dhallinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jira Een, taasna waxaan odhan karaa shan iyo tobanka dhallinyarada ahi waxay ahaayeen shan iyo toban dhallinyaro ah oo shaqa la-aan ah anaga hortayo Een, waxaan kaloo odhan karaa intaa ka badan hadda wiigan testigii koowaad aanu qaadnay waxaanu ku soo kordhin karnaa hadda ugu yaraan toban kale oo shaqaale ah inaanu soo kordhinno waxaan odhan karaa taasi waxay noqon kartaa shaqo abuur wanaagsan oo ka qayb qaadanaya shaqa la-aantii bahsanayd oo ka jirtay gobolka Ee, markaa saaxiib cabdikariim way noqon kartaa shaqa abuur weliba inaad bal waxaad iga warantaa dhallinyar ahaan een, sideeba dadku idiin arkeen maadaama xaruntuna ay aada u weyn tahay qalab fara badan yaallo een, sidaad ugu shaqaynaysaan iyo dhallinyarada kale sida ay ugu dhiiranayaan idinka dhiirigelintaad eh, aada ugu dhiirateen inaad furteen hadafkii ugu weynaa markaanu saaxiibkay sheekaysanay laba wadan oo kala duwan baan wax kusoo baranay markaanu halkan isugu nimi hadafkii ugu weynaa aan ka sheekaysanay ugu weynaa wuxuu ahaa ee, dhallinyaradii oo noqonaya saaxiibkay baa iga horreeyay oo arrintaa sheegay inay yahaan dad job seekers ah ama shaqo raadinaya laakiin aan ahayn dad ah idea ku fakeraya inay iyaguba ahaadaan dad shaqo abuuraan oo iyagu ay wax abuurtaan Ee, marka waxaan odhan karaa arrintani waxay fikiraan isu geynay oo noqon karaa in dhallinyaradu ay wax abuuri karto wax isu geyn karto marka hadafka ugu weyn oo aan ka leenahay waxa weeyaan oo weliba aan dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed gaadhsiinayo hadafka ugu weyn oo aanu ka leenahay waxa weeyaan dhallinyaradu inay wax abuuri karto kow hadafka ugu weyn aanu ka leenahay waxa weeyaan barnaamijkan aanu hirgelinay aniga iyo saaxiibkay fawaad barnaamijkan aanu hirgelinay hadafka ugu weyn oo aanu ka leenahay waxa weeyaan dhallinyaradu inay iskuday samayn karto dhallinyaradu inaanay lacag un ahayn in wax lagu bilaabo laakiin fikraddu ay muhiim tahay waxaa laga yaabaa hantida aanu ku furnay meeshan inaanaan lahayn ba anagu waa wax dhici kara marka waxaan odhan lahaa dhallinyarada ah, in dhallinyaradu ay wax abuurto kuna dhiirato inay wax abuuri karto
kuwaasina waxay ahaayeen fu'aad cabdinuur maxamed iyo maxamuud xaaji khaliif oo ah laba dhallinyaro oo magaalada laascaanood ka hirgeliyey xarun ay ku madadaashadaan dhallinyarada islamarkaana lagu cayaarsiiyo caruurta waxaa magaalada laascaanood ay ugu waramayeen wariyaha v o a cabdikariin olol caasha maxay noo xigay bal haatamo haddaynu ka nimi dhinacii sitaadka laascaanoodna aynu soo maray waxaan filaya dhegeystayaal badani dhinaca heesahay naga sugayaan aad iyo aad waxaan u haynaa weliba hees uu ku luuqeynayo fanaanka kiin khaalid ahey haa heesta aad baan u maqli jiray Waa- meel hore ma ku maqlay waa hore waxaa u qaadi jirtay sidaan u malaynaya shariif cabdalle inuu qaadi jiraan u malaynaya laakiin ereyada waxaa laga yaabaa inay cusub yihiin laakiin laxanku uu yahay miduu hore u qaada shariif cabdalla
yaniyay daraada goban cilla joogo gadaali jacayla jacayla wadnahayga bedho naftan ku goydo go'aydo miyaadu gaabeen ahiya ahiya gacalaha weynaas sidaan ii galayo hoyaa ii gargaaro gargaaro gacantayda saari ahiya ahiya gacalaha weynaas sidaan ii galayo hoyaa ii gargaaro gargaaro gacantayda saari ahiya ahiya ayaadoo gabaano tanadkeedu gaarin abalkaanu galayay miyay gudi karayda nafsiba iga gadanoo ahayo marun buu igalayaa ahiya ahiya
hiya galaydh baa loo dhiibay malaha fariintii caashay haddayn intaas kin khaalid iyo heestiisaas kaga nimaadno haatanna waxaan filayaa dhegaystayaal badan inay naga sugayaan dhinacii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno koobka horyaalada qaaradda yurub real madrid iyo manchester city ayaa u gudbay wareegga afardambeedka ee koobkaasi kadib markii xalay ay guule ka gaareen kulamadii ay cayaareen nadiga real madrid waxa ay saddex gool iyo waxba ku garaaceen kooxda wolfsburg ee dalka jarmalka saddexda goolba waxaa dheliyey ciyaaryahan christiano ronaldo real madrid ayaa lugtii hore ciyaartan waxaa looga soo adkaaday laba gool iyo waxba waxaana looga baahnaa in ay saddex iyo eber ku badiso si ay u soo gudubto waana ay samaysay dhinaca kale manchester city oo lugtii hore ee ciyaarta ay laga yeelatay kooxda baris san jerman ee dalka faransiiska ay ku soo dhammaatay laba gool iyo laba gool ayaa xalay gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay kooxdaasi waxaana goolka qura ee man city dhaliyey ciyaaryahan kevin debrina waxaana sidaasi man city ugu soo gudubtay samafaynalka koobkan markii ugu horraysay abid taariikhda kulamo kale ayaa caawa iyaguna dhici doona kooxda reer jarmal ee bayer munikh ayaa u safri doonta dalka bortugal halkaasi oo ay kula cayaari doonto kooxda benfika ee dalkaasi lugtii hore ee ciyaartan waxaa gool waxba ku adkaaday kooxda bayer munikh benfika ayaa waxaa caawa ka maqnaan doonaa ciyaartooy ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee kooxdaasi waxaana ka mid ah ciyaaryahan jonas oo ku maqan ganaax iyo ciyaaryahan nicholas geytan oo dhaawac qaba waxaa sidoo kale ka maqnaan doonaa hulio cesar iyo nuno santos oo labaduba seegi doona kulanka caawa dhinaca kooxda bayer munikh waxaa ka maqnaan doonaa ciyaaryahan holger butstuber jeremy bonteng iyo arjen roben waxaase la filayaa in ay kulanka caawa ciyaaraan ciyaaryahan medhi bencatiya iyo kingsley kuman oo labaduba tababarka maanta ka qayb galay lana filayo kulanka caawa in ay ciyaaraan kulan kale oo xiise badanna waa kulanka dhex mari doonaa kooxaha barcelona iyo atletico madrid oo ka dhici doona garoonka kooxda atletico madrid kulankan lugtiisii hore kooxda barcelona ayaa waxay ku soo adkaatay laba gool iyo gool kulanka caawana waxaa kooxda barcelona ka maqnaan doonaa thomas vermalen iyo ciyaaryahan rafiinah oo labaduba dhaawac qaba inkastoo labadan ciyaartooyba ay yihiin kuwa aan garoonka ugu soo bilaaban kooxda barcelona dhinaca kooxda atletico madrid waxaa ka maqnaan doona weeryahan fernando torres oo lugtii hore ciyaartan la siiyey calaamadda casaanka ah si kastaba hose jimenez iyo stephen savich ayaa labaduba tababarka ka qayb galay toddobaadkan waxaana la filayaa in ay kulanka caawa ka qayb qaataan waxaa sidoo kale dhici doona hal kulan oo ka tirsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska kooxda crystal bales ayaa martigelin doonta naadiga dhowaanahan bahalgamayey ee everton waxaana kulankaasi uu noqon doonaa mid muhiim u ah labada kooxba oo bilihii ugu dembeeyey ku sugnaa xaalad yahwareer ah dhinaca kalena kooxda manchester united ayaa ciyaar ka tirsan koobka f a kaabka ee dalka ingiriiska waxa ay u safri doontaa kooxda westham oo ay garoonkeeda kula cayaari doonto lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka old trafford waxay ku dhammaatay gool iyo gool ugu dambayntiina qiimaha kooxda manchester united ee dalka ingiriiska ayaa waxaa ka dhacay afar boqol oo milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkan qiimaha saamiga kooxda manchester united ayaa suuqa saamiyada ee new york waxa uu ka joogay siddeed iyo toban dhibic soddon iyo toddoba doolar markii xilli ciyaareedkan uu bilowday oo kulankii ugu horreeyey ee kooxda ma united hal iyo waxba kaga adkaatay naadiga tottenham bishii agost ee sannaddii si kastaba qiimahaasi ayaa iminka waxa uu marayaa saddex iyo toban dhibic siddeetan iyo saddex dollar kadib markii kooxda ma united looga adkaaday saddex gool iyo waxba kulan ay la cayaartay kooxda tottenham oo ka dhacay garoonka white hartland axadii tagtay marka la isku soo duubo ayaa qiimaha kooxda ma united oo joogay markii xilli ciyaareedkan uu bilowday laba bilyan oo baamka dalka ingiriiska ah waxa uu iminka marayaa oo keliya hal dhibic shan siddeed bilyan oo baamka dalka ingiriiska waxaana qiimaha ma united ka lumay afar boqol iyo toban iyo laba milyan oo baamka dalka ingiriiska ah dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeyana waxay leeyihiin haddii ma united ay sii waddo in ay sidaan u sii ciyaarto oo kulamo badan laga adkaado qiimaha kooxda waa uu sii dhici doonaa xubintii cayaarahana waa niga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay haatanna waa hees kaleoo dabacsan oo uu ku luuqaynayo fanaanka dhallinyarada dhallinyarada marka la Dhallinyarada.
dhaho aniga qudhayda waa soo gelaya mar hadduu fannaankayga yahay
dhalinyarada waxaan ga- waxaan la yaabsaa dee cabaar ma garanaysa lixan badan baad saartay aad iyo aad fanaanka dhallinyarada mar haddii la yidhaahdo aniguna aan jecela marka taas waxay muujinaysaa weli inaan khadkii dhallinyarada inaan ku jiro haye dadkii waagan dhalanayo ogaana malaha inay dhegeysanayaan baa laga yaabaa waa fanaanka cawaalo aadan iyo heesta nabaadiino
inkastoo nabdiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray inkastoo nabdiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray markii aad nasteexiyo naxariisba goysay naftu kaa galgalaatay naftu kaa galgalaatay markii aad nasteexiyo naxariisba goysay naftu kaa galgalaatay ahay kaa galgalaatay adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye nabsigaygu kuma helo ninxun eeba kuma bado nabadiino inay yahay kuley kolay nooli kulantee adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye nabsigaygu kuma helo inxun eeba kuma qado nabadiino inan yaqay kuley kuley nooli kulantee
nabaadiino inan yahay nooli kulanti ayuu yidhi cawaale aadan heestaasina waxay gebagabow tahay idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacadda galabta ku kulmayno waa caasha cudyaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ah oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
haddiyaan naruuriyo shalay idhina baa tahay maantana nal baa tahay iyo nuurka aragtida haddiyaan naruuriyo shalay idhina baa tahay maantana nal baa tahay iyo nuurka aragtida nasab qaaliyaa tahay qofna floo horaa tahay halkaadna aga dheer tahay halkaadna aga dheer tahay nasab qaaliyaa tahay qofna floo horaa tahay halkaadna aga dheer tahay adiguna aga dheer tahay adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin nasoo waan ku daaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.